إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa kow iyo labaatanka bisha muxaram sannada kun afar boqollabaiyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warka madaxdiisii askar ka tirsan maamulka jubbaland ayaa lagu dilay qarax ka dhacay duleedka magaalada kismaayo taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saaray weerarkii ka dhacay jubbada hoose ee lagu beegsaday ciidamo isugu jira maraykan iyo soomaali tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax lagu dilay askarkaas oo ka dhacay dhulka soomaalida n f d ee ku jira gacanta gumaysiga kenya soomaalida ku nool waddanka jarmalka ayaa ka hadlay dhibaatooyinka waddankaasi ku haysta kulan ka dhacay gobolka hira ayaa waxaa looga hadlay aflagaadada faransiisku kula kacay nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan ayaa aragtidooda ka soo dhiibtay jabkii ciidamada maraykanka ku gaaray duleedka magaalada kismaayo ee jubbada hoose markaasoo dhammaystiranna goordhow ayaan faahfaahin doonnaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin arbaca ah sagaalka bisha sagaalaad sannada labada kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax lagu dilay askar ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo wararka naga soo gaaraya duleedka kismaayo ayaa ku waramaya in qarax xoogan lala eegtay askar ka tirsan maamulka jubbaland oo marayay duleedka deegaanka janay cabdale ee gobolka jubbada hoose gaari cabdibila ah oo ay saarnaayeen askartan ayuu haleelay qaraxa waxaana halkaasi ku geeriyooday ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ciidamada qaraxu haleelay waxay gurmad u soo sameeyeen kolonyadii ciidamada maraykanka iyo baangarafta ee camaliyad nafhurnimo ah lagula beegsaday duleedka deegaanka janaayo cabdale xaalad qalqal iyo cabsi ah ayaa ka taagan difaacyada ciidamada shisheeyaha kenya bangarafta iyo askarta maamulka jubbaland ee gobolka jubbada hoose kadib camaliyadii doraad lala eegtay ciidamada soomaalida ah iyo kuwa maraykanka waxaana maalmihii tegay joogto ahaa howlgallada ay ciidamada mujaahidiinta ka fulinayaan gobolka jubbada hoose taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saaray weerarkii ka dhacay jubbada hoose ee lagu beegsaday ciidamo isugu jira maraykan iyo soomaali maalintii isniinta sagaal iyo tobanka muxaram kun afar boqol labiyo afartanka hijriga kuna beegan toddobada sebtembar labada kun iyo labaatanka ciidamada xarakada al-shabaabulmujaahidiin waxa ay si guul ah u fuuliyeen camaliyad istishhaadi ah oo loola beegsaday kolonyo ka tirsan maraykanka iyo ciidamada soomaalida ah ee baangarafta iyagoo halkaas ku dilay afar ka mid a ciidamada maraykanka kuwo kalena dhaawacay sidoo kale waxa ay mujaahidiinta weerarkaasi ku dileen in ka badan lix iyo toban ka tirsan ciidamada soomaalida ah ee maraykanku uu tababaray labaiyo toban kalena waa ay ku dhaawaceen camaliyadda istishhaadiga ah oo ka dhacday agagaarka tuulada janaaye cabdaleh oo lixdan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee wilaayada jubbooyinka ayaa lagu bartilmaameedsaday ciidamo maraykan ah iyadoo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey ciidamada maraykanka iyo xulafadooda sidoo kale waxaa ilaahay fadligiisa lagu burburiyey saddex gaari oo ay wateen ciidamada maraykanka mujaahidiinta ayaa qaaday howlgalkan istishhaadiga ah iyagoo ku duulaya xogo sirdoon oo aad u sugan islamarkaana fulinaya dardaaranka allah ee ah in gaalada lagu dilo goob walba oo ay joogaan lagana xureeyo dhulalka muslimiinta muddo sannado ah ciidamada maraykanka waxa ay wadeen duqaymo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee soomaaliya gaar ahaan deegaanada wilaayaadka islaamiga ah iyagoo si bareer ah u bartilmaameedsanaya goobaha ay dadka shacabka ah ku badan yihiin islamarkaana si aanan kala sooc lahayn u xasuuqaya dadka muslimiinta ah ee aan waxba galabsan iyagoo ka faa'iidaysanaya daahfurnaan la'aanta iyo la socosho wax ku oolka ah oo aanan jirin ayna u heliso wuxuushnimada militariga maraykanka oo wax qiimo ah aysan u lahayn nafta bani aadamku ayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanku sii wadaan gumaadka muslimiinta soomaaliyeed iyadoo aanan lala xisaabtamin ciidamada maraykanka ee aanan anshaxa iyo damiirka lahayn ayaa markii lagu wajaho xaqiiqada gaboodfalladooda foosha xun waxay ku sii indha adeegaan diidmada iyo inkiraadda xasuuqa ay kula kacaan shacabka soomaaliyeed islamarkaana iska indha tiraya caddaymaha waaweyn ee burinaya inkiraaddooda taliska maraykanka ee afrika magaciisana loo soo gaabiyo africom ayaa isagoo adeegsanaya khiyaanooyin indhasarcaadin iyo been abuur qayaxan wuxuu la soo baxay qorshe si habaqsanaan ah la iskugu soo dubariday oo ku dhisan inkiraad jahawareerin been abuur iyo khiyaamayn si ay u qaldaan aragtida bulshada iyo dadka ka soo horjeeda ololahooda bahalnimada ah iyo duqaymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta soomaaliyeed iskudayga ulakaca ah ee africom ay ku doonayso inay ku qariso dhimashada askarta maraykanka ee weerarkii janaac cabdaleh inkiraaddooda boqolaalka qof ee rayidka ah ee ay ku dileen duqaymaha arxandarada ah ee ay geysteen iyo sidoo kale iskudaygooda fashilmay ee ahaa inay shacabka ka daboolaan xaqiiqda gumaysiga ay ku haystaan soomaaliya intaasoo dhan waxa ay caddayn marag madoonto ah u yihiin ololaha marin habaabinta ah ee maraykanka africom waxay sidoo kale horay ugu fashilantay inay qirato xaqiiqada dhabta ah ee khasaaraha ciidamadooda ka soo gaaray weeraradii hore sida duulaanadii belidoog leh iyo mandabay dowladda maraykanka oo ka duulaysa nacaybka gaamuray ee ay u qabto islaamka ayaa weli u aragta inay xaq u leedahay colaadda ay ka horinayso waddamada muslimka ah iyadoo malaayiin doolar oo ka mid ah canshuuraha ay dadkeeda ka qaado ku bixinaysa hurinta colaaddaasi halkii ay wax ka qaban lahaayeen nacaybka cunsurinimo ee daashaday bulshadeeda iyo la tacaalidda cudurka safmaraynka ah ee corona kaasoo saameeya malaayiin muwaadiniinta maraykanka ah welina kuwa intaasi ka badan halis weyn ku haya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay wacad ku maraysaa inay howlgaladeeda si gaar ah xooga ugu saari doonto maraykanka ayna difaaci doonto diinta dadka iyo dalka muslimka ah iyadoo laga difaacayo nooc walba oo gumaystayaal ah iyo dabadhilifyadooda mujaahidiinta waxay dadaal walba ku bixinayaan inay dhidibada u taagaan hirgelinta sharciga shareecada islaamka ilaalinta badqabka dadka muslimiinta ah ee wajahaya ololaha guracan ee maraykanka hormuudka ka yihiin iyo soo celinta sharaftii ummadda muslimiinta dhulka muslimka ah ee soomaaliya wuxuu ilaahay idinkiisa weligiis ahaan doonaa qalcad adag oo islaamku leeyahay hoyna u ah qof walba oo muslim ah sidoo kalena ah qabuuraha saliibi walba oo gumaysidoon ah nabadgelyana ha ahaato kuwa raaca hanuunka ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka ka soo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin markaana dhulka n f d faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay dhulka soomaalida n f d ee gacanta kenya ku jira wararka kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegaya in qarax xoogan saacadihii lasoo dhaafay lala beegsaday ciidamo isugu jira kenyaati iyo soomaali kuwaasi oo gawaarida ay saarnaayeen ka degay iyagoo ka baqdin qabay weeraro toos ah oo kaga yimaada xarakada shabaabulmujaahidiin qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada finow iyo sheekh berow oo hoos taga magaalada mandheera ila wareedyo mas-uul ah waxa ay sheegeen in weerarkaasi lagu dilay lix askari oo isugu jira kenyaati iyo soomaali waxaana jira askar kale oo weerarka ku dhaawacmay mas-uuliyadda weerarkaasi waxaa sheegatay xarakada shabaabul mujaahidiin kulan ka dhacay gobolka hiiraan ayaa waxaa looga hadlay aflagaadada faransiisku kula kacay nabigeena moxamed sala allahu caleyhi wasalam warbixinta warkaana waxaa la diyaar ah wariyaheen cabdulaahi soomaali bulshada ku dhaqan magaalada buqa qable ee gobolka hiiraan waxa ay si weyn uga dhiidhiyeen aflagaadadii faransiisku u geysta nabigeena moxamed sala allahu caleyhi wasalam kulan lagu muujinaya shucuurta bulshada oo ka dhacay magaalada buuqa qable inay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa afayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka hiiraan nabadoon cali maxamed cusmaan cali saabuun wuxuu sheegayaa in faransa tillaabada ay qaaday ay eedi doonto bacda salaam ilaahay ayaa mahadsan allaha isugu kaana keenay meeshaan annagoo ka qiiroonayna yacni gefka ay gaalada uraysaa u geysatay suubanaheennii sala allahu calayhi wasalam waxaan leenahay nebi maxamed dad wanaagsan balaayiin qof balaayiin qof ayaa diintiisii haysata annaga nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama kama aanaan dhaxlin maal iyo beero iyo aseendooyin iyo baabuur iyo maaragtay dahab iyo diinaar kama aanaan dhaxlin nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaan ka dhaxalnay diintan qaaliga ah ee sharafta badan leh waxaan leenahay faransa iyo wixii la mida iyo acwaanteeda waxaan leenahay arrintaa ayadaa waa eedi doontaan waa idinla dagaalamaynaa gaalo ma bilaabin hadda inay nebi maxamed aflagaadayso maalintii nebiga sala allahu calayhi wasalama uu ku soo degay waxyigu maalintaasay gaal cayda bilowday soomaalidu waxay tiraahdaa yacni nabaraad filanaysa naxdin ma leh horta gaalo waa run nebiga way caayiday horayna way u cayday laakiin nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama wuxuu ka degay rujaal ayuu ka tegey rag dagaalama oo guryihiinni idinku shareeray ood ka shaqaysan la'dihiin oo dhaqaalihiinnii la burburay ayuu nebiga sala allahu calayhi wasalama uu ka tegey haddana dagaalka waa wadaynaa haddaan nahay oday haddaan nahay dhallinyaro sidoo kale ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ayaa isiguna goobta ka hadlay waxa uu sheegay in faransiisku ay aflagaadadooda ka dhaxli doonaan fariimo dhiig ku qoran waa majlis ka bedelan majaalistaas dhammaanteed sababtoo ah waxaan isugu nimid maanta in aan muujinno shucuurteenna iyo dadnimadeenna waxaan isugu nimid gaalada ma aragtaa iska kibirtay ee muslimiinta u mooda inay hurdaysa u haysato in ma aragtaa aan u sheegno fariin hadal ee oo afeen hadda u dirno insha allahu tacaala wakhtiyo dhowna insha allahu tacaala ay la kulmi doonaan iyadoo maaragtay saxa insha allahu taala dhiig ku qoran insha allahu tacaala ikhwaaniisaad ka warhaysaan maanta gaalada way kibirtay guud ahaan maalmahana waxaa ma og tahay muslimiinta af iyo adinba dagaal kula jiro faransiiska wax walba intuu soo dhaafiyo haddana yimid intuu caayo nabigeenna maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh wallaahi uma wallaahi ayaan leenahay ayuha alkufaar yaa faransa nabi maxamed sal allahu aleyh wasalam cayd aad caynaysaan iyo aflagaadada aad ugeysanaysaan wallahi waxba ka dhibi maysa insha allahu tacaala waxna ka tari maysa laakiin waxay wax u taraysaa kicinaysaa annaga ayna baraarujinaysa ka muslimiinaha insha allahu tacaala gaalo waxaan leenahay marka waad khasaarteen haddii aad laheedeen maanta ma og tahay wax walba waa wax rabtaan isaga hadlo haddaad xukaamo gaalaa dadka muslimiinta ee maaragtay aad u samayseen ood ku jahorteen ood horgeyseen annaga maanta insha allahu tacala taxta raayid duxiidaan ku noolnahay ilaahay tabaaraka wa tacalana raalli uu naga yahay yaa faransa insha allahu tacaala gacanteena meel alla meeshii kaa soo gaari karto way ku soo gaari doontaa insha allahu tacaala waxaan leenahay marka muslimiinta bariga afrika haddii aanu nahay guud ahaan waxaan dadka muslimiinta uga baaqaynaa in faransa taarget ka dhigtaan insha allahu tacaala meel walba ay ku arkaan shaqo naga dhigtay faransa shaqaha laga dhigta ayaan lena insha allahu tacaala waxaa soo taraya dadka muslimiinta ee sida adag uga hadlaya aflagaadadii faransiisku uu kula kacay nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam iyadoo faransiiska iyo shisheeyaha kaleba loogu goodinayo in la eedsii doono ficilada foosha xun ee ay sida isdabajooga ah ugu kacayaan sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed cali soomaalida ku nool waddanka jarmalka ayaa ka hadlay dhibaatooyinka waddankaasi ku haysta jarmalka waxa uu ka mid yahay wadamada qaaradda yurub waxaana uu dhacaa bartamaha qaaraddaasi wuxuu xuduud la leeyahay wadamo badan waxaana ka mid ah faransiiska denmark holland iyo sweden dalkaasi oo ay dadkiisu cunsuriyin yihiin ayaa waxaa ku nool soomaali badan oo lagu qiyaaso inay gaarayaan konton kun oo isugu jira caruur haween iyo rag inta badan dadka marka lagu eego tirada boqoleyda waa kuwa nolosha ka dhacay raggu waxay noqdeen kuwa isticmaala muqaadaraadka tuugo iyo inay ka shaqeeyaan waxyaabaha liita oo dhaqanka ka soo horjeeda haweenka intooda badan waxay ka tageen dhaqankoodii waxayna tuureen labiskii halka carruurtana lagu wareejiyey macallimiinta kiniisadaha jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaas ayaa dhowaan ka hadashay dhibaatooyinka dalkaasi ku haysta soomaalida naasir cabdulaahi oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee dalka jarmalka ayaa sawir guud ka bixinaya duruufaha nololeed ee ay wajahayaan soomaalida ku dhaqan dalkaasi bulshada soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool inay macnaha ogaadaan tahriibta shayga tahriibta la yidhaahdo inuu dhib badan yahay tahriibtaasoo dila kuu rooyay dadku sida qaalibka soomaaliya ka soo baxayaan waxay soo marhayaan suudaan liibiyay soo marhayaan waxay soo marhayaan iisheega itaaliyay soo gelhayaan itaaliya markay soo gelhayaan waxaa kharash ee ku baxahaya marka ugu yar tahay sagaal kun ilaa toban kun kasi badan dadka qaarkood qaayib baa naftooda ku waayaa waxaa laga yaabaa islaamtu inay lahayd macnaha uu ka yimid wiilkaasu ka yimid ama gabadhaasu ay ka timid hal guri inay lahayn gurigiina loo iibiyey kabacdi wuxuu soo gelhayaa dalkan jarmalka ah markuu dalka jarmalka ama qaaradda yuruba soo galo qaaradda yuruba iska wada warhaysaa kulli olaftam waxay kala kulmaan qisooyinka ay kala kulmaan waa qisooyin aad u fara badan u dhib badan aad u dhib badan aad iyo aad u dhib badan weeye kow marka ugu horraysa luuqaddaa loo baahan yahay dalkan luuqadiisa haddaan ku hadlaynin ma shaqin kartid intaasi kadib wuxuu ka warramay waxyaabihii ugu murugada badnaa ee uu liibiya kula kulmay liibiya maxaan oogu imid oo nindhahayga saaray gabadh fool ah oo ii sheegay haddii la kuri ku jirtay sannad kaamil ah halkaa waa dhibaatooyinka iila naxdinta badnayd ee iila macnaha muruga badnayd been gabadha haddina kuu roon yahay waa xaamilo wax ii sheegay ee u dhalaysa lama yaqaano cid ay u dhalaysa lama yaqaano gabadhii haddina kuu roon yahay nin ay dhihi jireen dhabarey oo aanan maqal had macnaha een geeridiisa een marre lagu yidhi wuuba dhintayba baa meesha haystay waxaan ku yidhi haddina kuri aniga booskaad saari lahayd gabadhan saar foolanaysa gabadhan meesha saar uu iga diido haddina ku wuxuu yidhi adu booskaaga gal haddina kuu roon yahay sidoo kale haweeney ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee dalka jarmalka ayaa la hadashay gabdhaha dhaqankoodii iyo diintoodii ka tegay waxaan kaloo ongwaanin lahaa gabdhaheenna soomaaliyeed ilaahay sharafta u yeelay qiimaha u yeelay ayagoo liibiya soo maray suudaan soo maray een, dhib ku yimid waddankan markay yimaadaan diintooda iska ilaawo dharka iska xoora hooyooyinka aan nimankii ilmaha ka dhalay inkira dacweeya iyagoo la qaba yidhaaho nin ima qaba saaxiibtinimaan ku dhalay ilmihiin horta iska xaaraantamaynina ma fahanteen waxaan nahay dad baahida iyo dhibkaba u dulqaato magaceennu waa soomaali sharafaan leenahay diinaan leenahay magacaan leenahay waxaan aniga aaminsanahay in aan u qiimo badan nahay caalamka waxaan dhihi lahaa gabdhaha ka tegay dhaqankoodii mar walbaba ku taagnaaw dhaqankaagana ha ka dhaqaaqin aan dhihi lahay aniga intaas waa iga waano gabdhaha soomaaliyeed aan waaninayo haweeneyda ayaa sheegtay in dadka ku dayacan jarmalka ay ka mid yihiin kuwo aabbayaashooda ay qayb ka yihiin dowladda federaalka kuwaasoo aan ka warhayn qoysaskoodii ay ka soo tageen waxaan dhihi lahaay oo kale sida dadka soomaaliya jooga waxa dawladda ka mida waa dad ka wada naqday qorbaha haddana aan ogayn wixii ay gadaal uga soo tageen warheedha meel walba waxa daadsan waa ubad soomaaliyeed meel walba waxaa arkaysaa wiil soomaaliyeed oo lagu caynaayo waxa nolosha ka dhacay waxa daroogada cabaayo waxa aan fiyoobeyn ee meelaha yaallo soomaalida ku nool waddamada shisheeyaha siiba yurubta iyo ameerika ayaa waxaa haysta dhibaatooyin adag waxaana ugu daran waxyeelada dhanka diinta waad mahadsantahay maxamed warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan ayaa aragtidooda kasoo dhiibtay jabkii ciidamada maraykanka ku gaaray duleedka magaalada kismaayo ee jubbada hoose abubakar ibraahim qaar ka mida dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aragtiyo ka soo dhiibtay wararkii nafurnimada ahaa ee barqanimadii maalintii isniinta lala beegsaday ciidamada maraykanka iyo kuwa soomaali ah oo la socday kaas oo ka dhacay deegaanka janaaye cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dhegaystayaashan ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin jabka xooggan ee gaaray maraykanka iyo askarta calooshadu shaqaystayaasha ah ee la socday maraykanka kuwaasoo maalmahan dhibaatooyin ka waday deegaanada ku xiran degmada kismaayo ugu horeyn aqoon-yahan ibnu muflix ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin jabka gaaray maraykanka iyo askarta soomaalida ah ee la socday wallahi niga weerarkaas waa weerar la mahadiyey ilahi waxaan uga baryaynaa walaalkii weerarkaa furiyey inuu ku arsaaqo ku martiqaado oo ku sharfo jannadiisa nimankaana waa loo baahan yahay meeshii lagu arko in lagu gowraco waa wax loo baahan yahay waana wax qofkii soomaaliya awoodo meel kasta uu joogo inuu dila ay waajib tahay weye hadday noqdaan kuwan murtadiinta ee caloosha ushaqaystayaasha iyo hadday noqdaan maraykanka tuugada labaduba waa isku mid gaal iyo gaal racis weliba kuwan murtadiinta ah ka sii daran waayo gaalku maba yaqaano meel uu noo soo maro iyo waddo uu noo mariyo meelaan degno iyo meelaan joogno midna ma yaqaano nimankaa in la kala gaabiyo aad iyo aad bay waajib u tahay waana ku faraxsannahay aad baana ugu faraxsannahay ilahina waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu inoo ziyaadiyo dhacdooyinka noocan oo kaleenta ah inuu ilahi subxana wa tacala inoo ziyaadiyo allaha weynee waaxidkaa subxaanahu wa tacaala awooddiisa intaa basaan ku gaarna marka insha allahu tacala waxaan ka baryaynaa inuu hawsha ayada inu ilahi noo fududeeyo subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ana waxaan dhihi lahaa warbaraaruga oo fadhiga isaga kaca oo meeshan gaalada lagu soo shirinayo bilaas looguma soo shirinaya dan bay leeyihiin danta ay leeyihiin in laga hortago ha loo diyaar garoobo mid ka mida dhegaystayaasha ayaa sheegay in maraykanku uu ka soo duulay waddankiisa islamarkaana uu ku dhimanayo howdka soomaaliya taasoo ku tusinaysa in maraykanku uu ka duulayo caqiido faasid ah qodobka ugu horeeya oo ah raggan wax soo riixay oo ka keena maantay dhaldhalaalkii adduunyada ay haysteen oo maraykanka ay ku haysteen waxa ka keenay oo maanta ma ku sababay ama ku soo riixay in baadiyahaas ama tuulooyinkaas ka koreeya kismaayo ay ku dhintaan waa caqiido macnaha waa caqiido baadila ay rumaysan yihiin in macnaha hadday u dhintaanna maaragtay meel wanaagsan ay gelayaan ay rumaysan yihiinaa soo riixday maanta dhaldhalaal ay soomaaliya kasoo raasanayaan ma jirto saaxiibo ee maaragtay caawinayaanna ma jirto laakiin waxay u dhimanayaan waxa waaye sidii maaragtay xaqaas meesha yaallo ay uga hortegi lahaayeen taasaa micnaha iga soo baxda qodobka koowaad ugu dambayntii mid ka mida dhegaystayaasha ayaa soo jeediyey gabay uu ku guubaabinayo ragga la halgamaya shisheeyaha أبات في ربى الصومال لب إلى بدر الفتوح المستنير شباب طلقوا الدنيا وفازوا بجنات وأنهار وحور مضوا في عزة نحو المعالي وجادوا الروح للمولى القدير لهم في كل معمعة سرايا تذيق الكافرين لظى الصعير تذب عن العقيدة بالعوالي بأجساد منضحة الصدور فقف دون الشباب بكل فخر وألق تحية المجد الكبير وقل للنجم دونك كل نجم بأرض الهجرتين بلا نظير camaliyadii nafurnimada ahayd ee lala beegsaday ciidamada maraykanka ee ka dhacday deegaanka jannaay cabdalle ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa khasaare culus lagu gaarsiiyey huwantii uu horkacayay maraykanka waxaana bayaan ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu sheegay in weerarkaas lagu dilay afar askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka sidoo kalena lagu dhaawacay qaar kale sidoo kalena waxaa camaliyadaas nafurnimada ah lagu dilay lix iyo toban askari oo isugu jira bangaraaf iyo kuwa maamulka jubbaland halka sidoo kale laga dhaawacay laba iyo toban kale waxaana intaasii dheeraa islamarkaana camaliyadda lagu gubay saddex gaari uu lahaa maraykanka warkii oo dhegeystayaal saaka aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa naga inta